And if you think that I'm
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan kuna soo dhowaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaysa washington waa sebti bisha may waa kow iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo laba iyo labaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somaali dot com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o e waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure qodobada aad dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mida ruushka oo gaaskii uu siin jiray ka goostay dalka finland oo mudano ka tirsan baarlamaanka finland aan ka waraysannay waqti waxay timi aanu ka diyaar garownay ma loo baahna anymore inay finland faangarayso dagaalada adduunka uu ka wado special ukraine uu ka wado ruushku oo lacagteeda uu hub ku iibsado dad kale uu ku dilo waanana ka tabaabshaysanay waan ka qorshaysanay waana laga maarmayaa boqolkiiba boqol
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka hambalyada heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka hore isku soo dhowaada warkii dunida ruushka ayaa sheegay in ay qabsadeen magaalada dekedda leh ee maripool ee koonfurta ukrain kadib markii dagaalyahanadii ukrain ee u dambeeyey ay isa soo dhiibeen wasiirka difaaca ee ruushka sergey shuga ayaa u sheegay madaxweyne valadimir putin in warshadda birta ee azovastal iyo magaalada labaduba si buuxda loo xoreeyey sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ma jiraan wax xaqiijina oo deg deg ah oo ka soo baxay dhinaca ukrain in maripool si buuxda gacanta ay ugu gashay ruushka magaalada dekadda leh ayaa ah goobta go'doominta ugu badanee ay ka dhacday dhiig badanna uu ku daatay iyadoo ciidamada ruushka ay duqaynayeen ku dhowaad muddo saddex bilooda inta badan maripool ayaa la burburiyey in ka badan labaatan kun oo rayad ah ayaa la sheegay lagana cabsi qabaa in ay dhinteen dagaalyahanada ukrain ee iyagu ku dhuumaalaysanayay warshadda birta ee magaalada maripool gudaheeda ayaa dagaal culus waxa ay kula jireen ciidamada ruushka muddo dhowr toddobaada ciidamada israa'iil ayaa wiil dhallinyaro ah toogasho ku dilay isku hor imaad dhacay kadib markii ciidamada israa'iil ay galeen magaalo kacsan daanta galbeed maanta sidaasna waxaa ku warantay wasaaradda caafimaadka iyo weliba warbaahinta gudaha oo iyaguna sidaasi sheegay toogashada wiilkaasi ayaa dhacday intii lagu guda jiray isku hor imaad dhex maray ciidamada israa'iil iyo mintidiin maxalli ah iyadoo ciidamada israa'iilna ay xoojiyeen howlgalkooda magaalo ku taalla waqooyiga daanta galbeed ee la yidhaahdo jiniin bilihii dhowaa wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in wiilka la dilay amjad al fayaad uu toddoba iyo toban jir ahaa iyadoo mid kale oo siddeed iyo toban jir ahna uu haatan ku jiro xaalad halisa kadib markii ay dhaawaceen ciidamada israa'iil warar maxalli ah ayaa sheegay in iska horimaadka uu ka dhacay duleedka xerada qaxootiga ee jinin markii ciidamada israa'iil halkaasi ay weerar ku qaadeen war ka soo baxay dhinaca ciidamada israa'iil ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay rasaasta fureen kadib markii rag hubaysnaa ay rasaasa kaga soo fureen gaari meesha marigay islamarkaasina ay waxyaabo qarxa ku soo tuureen mas-uuliyiinta dalka sri lanka ayaa amray in la xiro dugsiyada dalkaasi arrintaasi ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dalkaasi ay soo food saartay shidaalyari aad u daran iyo weliba dhaqaalo xumadii ugu darayd ee dalkaasi hesha muddo tobannaan sana ah wasaaradda maamulka dadweynaha ayaa sidoo kaleeto ka codsatay shaqaalaha dowladda marka laga reebo kuwa iyagu shaqooyinka muhiimka ahaya in aanay shaqooyinka imaanin guryahooda joogaan dowladda ka dhisan srilanka ayaa bilihii u dambeeyey waxa ay la daalaadhacaysay sidii ay u heli lahayd lacago ay ku soo iibsato shidaalka gaaska iyo agabyo kale ee muhiim ah oo dalkaasi looga baahan yahay haddii aan dalkaasi aanu helin taageero dhaqaale waxaa laga cabsi qabaa in dalkaasi uu musallafo dhaqaale xumida soo wajahday srilanka ayaa keentay qalalaasi siyaasadeed waxaana bilowday mudaaharaadyo xooggan oo looga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi warkiina dhegeystayaal waa naga intaas aan ku bilownay shirkadda tamarta ee gasbrom ee ruushka ayaa maanta sheegtay inay joojisay gaaska dabiiciga ee ay siin jirtay dalkaasi finland maadaama dalkaasi uusan ku iibsanin lacagta rubalka ee ruushka ruushka ayaa markii uu duulaan ku qaaday dalkaasi ukrain afariyo labaatanka bishii februari waxa uu weydiistay dalalka saaxiibada aan la ahayn ee gaaska ka hela oo ay ku jiraan kuwa xubnaha ka ah midowda yurub in lacagta ruushka ay ku iibsadaan gaaska haddaba saamaynta arrintaasi ay ku yeelan karayso finland ayaa maxamed bashir cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay xildhibaan suldaan siciid axmed oo ah mudano ka tirsan baarlamaanka dalkaasi finland aad bad walaal u mahadsan tahay waxaan aaminsanahay gaaska laga jaray maanta finland ay dhaheen ruushka waan goosanaynaa inay wakti fiican timi wakti waxay timi aanu ka diyaar garownay ma loo baahnaa anymore inay finland fangarayso dagaalada adduunka uu ka wado specially ukraine uu ka wado ruushku oo lacagteeda uu hub ku iibsado dad kale uu ku dilo waanana ka tabaabshaysanay waan ka qorshaysanay waana laga maarmayaa boqolkiiba boqol hadda waxaa soo dhow samarkii baa soo dhow xilligii kuleylaha looma baahna gaasku wuxaa markii hore waxaa isticmaali jiray warshadaha dhirta sameeya iyo warshadaha sida sameeya rootiga iyo waxyaabaha lamidka ah gaas aada u yar baa bersent ahaan gaaska laga soo qaadan jiray haddana waa laga diyaar garoobay oo aad baa looga tabaabushaystay ilaa iyo sanadkaas ku filan dalka finland oo warshadahaas la siiyo wuu haystaa kadibna waxaanu bilaabaynaa marka buyanoo badda taagan oo lasoo karaystay oonu annaga iyo estonia la isticmaalayno ayaa gaaska aan ka isticmaalaynaa marka wa aad baan uga maarmaynaa boqol kiiba boqol
marka dhaqaalaha waddanka laakiin saameyn intee laag ayay ku yeelan kartaa arrintan
kolley saameyntanoo ma badanayso waayo hadda maanta markaan eegayay shirkadaha isticmaali jiray gaaska natural gaaska ee ruushka laga keeno dhammaantood gaaskooda caadi buu ugu soconayaa shirkadii u keeni jirtay gaaskii way u wadaysaa ilaa ilaayo sanadkan oo dhanna gaaska isticmaalayeen way haystaan ruushka kolley wuxuu doonayay shuruudda ugu weyn waxay ahayd inaanu gaaska kaga iibsano lacagtiisa aanu kaga iibsano sidoo kale wuxuu doonayay maadaama negotiation aan ku jirno processka inaan nato ku biirno arrimo noocaasa keenay inuu magaranaysaa noogu hanjabo gaaskaan goosanayaa laakiin waxaanu sii ogeyn bay ahayd oo aanu boqol kiiba boqol ka diyaar garownay marka wax dhibaataa iyo weyn hadday noqoto dhanka dhaqaalaha iyo hadday noqoto dhan kaleba aada loo soo gaarsiinsa ma jirto diyaargarowga aada samayseen xildhibaane haddii aada noo faahfaahin karto oo si aada uga gaashaamataan arrintan
diyaargarowgu waxa weeya shirkada gaaska soo qaada ee ruush ka soo qaadi jirtay oo dadkii magarka macaamiisha u ahaa iyo shirkadihii iyo warshadihii gaaska ay sii sii jirtay u keydisay gaas ay isticmaalayaan sanad sidoo kale in hadda uu soo dhow yahay xilliga kuleylaha oo xilliga kuleylaha gaaskaan aada loo isticmaalin xilliga qabogaha inta badan la isticmaalo xilliga markuu qabobuhu bilaabmana sanadkan one year gaaskii la isticmaalayay baa u yaala sidaan kuu sheegay waxaanu wada isticmaalaynaa waddanka estonia ooaanu soo dhownahay ayaanu markab soo wada karaysana badda yaala oo gaas badan lagu kaydinayo oo waa laga maarmayaa oo latfiya lasoo marinayaa beebabka gaaska marka wuxuu ahaa qorshe aanu in badan soo wadnay in laga maarmo xilli fiicanna ugu yimi dadka finlandna aad bay u taageersan yihiin in in laga maarmo dhammaan waxalaal wixii energy nooga imanaya dalka ruushka waa tahay xildhibaan suldaan waxaad kaloo ka warantaa maalmahanba waxaad ansixiseen inaad ku biirtaan isbahaysiga neto oo finland ay muddaba bannaanka ka joogtay marka turkiga waxaa laleeyahay waxaa laga yaabaa inuu idin diido marka arrintaasi bal halkay maraysaa haddaad faahfaahayso waxaan odhan karaa go-aanka inaan ku biirno nato waa go-aan shacab muhiimada ta ugu weyn aan ugu biirana waxay ahaydna de waa ruushka oo magaranaysaa aan jaarnahay oo xad xad dheer naga dhexeeyo kun iyo saddex boqol kilomitira isagaana nagu qasbay inaanu maanta aanu nato ku biirno anaga iyo swedenba waxaana la odhan karaa kubiiritaanka nato ay finland ku biirayso waa go-aan dadka shacabku ay aada u taageersan yihiin boqolkiiba siddeetan dad ku dhow oo reer finland baa taageersan sidoo kale wuxuu ahaa go-aan historicala buu ahaa baarlamaanka finland boqol iyo sideed iyo siddeetan xildhibaan baan ugu codeynay wiigii hore halka sideed xildhibaan oo kaliya aan ay u codeyn waa markii ugu horeys taarikhda finland ee boqol iyo siddeetan iyo siddeetan xildhibaan ay hal meel wada codeeyaan marka waxaan odhan karna waa go-aan shacabka taageeradiisa haysta sidoo kale ugu yaraan sideed iyo labaatan wadan oo gaashaanbuurta nato ka mid ah ayaa green lightna siiyey inay soo dhaweynayaan annaga iyo suudan inaan nato kusoo biirno waxaanu nahay laba dal oo kusoo kordhinaya faa'iido aada iyo aada u fara badan gaashaanbuurta nato aad baan loogu baahan yahay annaguna anu baahana inaanu galno waxaa timi arrinta waddanka turkiga turkiga laftigiisa maanta ugu dambeysay waraaq baa loo qoray waxaa noo socdaa arrin wadahadal diblomaasiyadeed oo aada iyo aada u wanaagsan marka rajadu ma xuma waxaan aaminsanya turkiga laftigiisu inuu ugu dambeynta soo dhaweyn doono ku-biiritaanka iyaga nato waa tahay ugu dambeyntii xildhibaane haddii aad ku biirtaan nato maxaa faa'iide ah oo finland iyo sweden ugu jirta maxaase idinku aad ku korinaysaan isbahaysiga
faa'iidada ugu weyn waxa weeyaan inaanu informationka aanu kala helno inaan khaasatan informationka sidoonka ee nato aanu helno iyo xaaladda marba regionka lagu noolyahay oo dhaqdhaqaaqa ka jira sidaad og tahay adduunka xaaladiisii securityku aad bay isku bedashay laga bilaabo markii ruushku weeraray waddanka ukraine sanadkan bishii labaad afar labaatankeedii kadib markaa waxay noqotay xaaladiibaa si aada isu bedeshay oo laga yaabo inay sidii hore ku noqon weydo marka kulley waxaan ugu biiraynaa ruush waxaan ugu biiraynaa gaashaanbuurta nato inaanu maximise garayno security iyaga inaanu hubino in magaranaysaa aanaan weligay keligay noqonayn haddii xaaladu isbedesho in magaranaysaa soddon waddan oo kale ay ku difaacayaan haddaad u baahato difaac u baahato marka taasaa sababaysa inaanu horta ku biirno sidoo kale nato dee aad bay u danaynaysaa annaga laftiga inaan kusoo biirno waxaanu nahay laba wadan oo magaranaysaa nordiga dalka finland waa dalka ugu quwada badan xagga militariga ugu yaraan hal milyan oo militaria oo reserve ayaa finland ay haysataa ugu yaraan saddex boqol oo kun oo militaria ayaa diyaar oo maanta dagaal geli karaya g b d ga wadanka laba percent inka badan baanu gelinaa militariga marka military defensekayga waa kii adduunka ugu casriyeysnaa diyaaradaha maraykanka sameeyaan ee loo yaqaano f thirty five ka adduunka ugu dambeeya baan haysanaa marka waxaan nahay wadan ilaa dagaalkii labaad qababaaya adduunka markuu dhammaaday u diyaar garoobayay wax kastoo adduunka dhaci kara oo militarigooda inay kor u qaadaan mooyaane aan weligood hoos u dhigin wadan waxaan nahay shanta milyan iyo barhka finland ku nool qof kasta oo roolkiisa garanaya maanta hadday wax dhacaan wadan waxaan nahay qof kasta lagu soo barbaariyey maadaama ruushkan shaarnahay in la diyaar garoobo mar walba helsinki oo keliya waxaa ku yaalla ilaa sagaal boqol oo kun oo meelaha xabadaha lagaga dhuunta haddii wax dhacaan baa ku yaalla marka waxaanu nahay dad aada u diyaar garoobay sidoo kale waddanka sweden waa waddan aada ugu fiican xagga ciidamada badda marka waxaanu nahay laba aliniskooda ay kusoo kordhinayaan gaashaanbuurta nato waxtar aada u weyn taasna waxaa dee kutusaysa sida nato ay noo rabto noo soo dhaweynayso maraykanka oo kale iyo ugu yaraan sideed iyo labaatan waddan oo kamid ah ingiriiska oo kale dhammaantood aad bay noo soo wada dhaweynayaan waxaana noo ballan qaaday xitaa inta processka wadahadalka nato socdo in magaranaysaa haddii loo baahdo ay taageero magaranaysaa ciidana nala garab taagan yihiin sidoo kale waxaana loo ballan qaaday in processka iyagu maadaama aanu buuxinno dhammaan shuruudihii ku-biiritaanka nato haddaanu nahay sweden iyo finland in processka iyagu aada iyo aada u gaaban doono dalalka nato kamid a qaarkood waxay noo ballan qaadeen baarlamaanadoodu inta aan fasaxa xagaaga la gelinba inay falanqeyn doonaan arrinta ku-biiritaanka iyaga nato marka waxaan rajeynaynaa arrinta turkiguna inay soo dhammaan doonto si diblomaasiyada oo wadahadalah oo wanaagsan ay kusoo dhammaan doonto wadahadal aada u fiican baana socda waxaan rajeynayaa sanadkan gudihiisa inaan nato aan ku biirno insha allah
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan suldaan saciid axmed oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dalka finland wuxuuna u warramayey wariyaheena v o a maxamed bashiir cabdiraxmaan haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ruushka iyo ukrain waa tahay dhegeystayaal warbixintaasi dib ayaan ka maqashiin doonaa madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa shir jaraa'id waxa uu ku qabtay magaalada kismaayo xalow wuxuuna kaga hadlay xaaladda gobolka gedo oo ay isku hayeen ummadii uu hogaaminayay madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale waxa uu ka hadlay sidii loo qaadi lahaa howlgallo ka dhana al-shabaab iyo arrimo kale faahfaahinta warkaasi waxaa kismaain noogu soo diray waryaheena v o a aadan maxamed salaad shirkan jaraa'id ee madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam uu ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ahi oo la xiriira xaaladaha dalka gaar ahaan marxaladihii jubbaland ay soo martay muddadii uu dalka maamulayay madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo isagoona soo hadal qaaday xaaladaha gobolka gado oo uu sheegay in gobolkaasi uusan jiri doonin maamul loo magacaabo balse ay dhisi doonaan golo deegaan si loo daadijiyo maamulka dadkuna ay soo doortaan hoggaanka ay doonayaan inuu maamulo sidoo kale madaxweynaha jubbaland ayaa ugu baaqay guud ahaan shacabka jubbaland in ay iscafiyaan si looga gudbo xaaladiha adkaa ee dhanka siyaasadda ee soo maray dadka jubbaland waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta reer jubbaland gaar ahaan gobolka gedo oo culaysyo badani sannadihii lasoo dhaafay ay naga haysteen gaar ahaan xukuumaddii xilligaa jirtay iyo isqaqabsi siyaasadeed jubbaland uma baahna isqabqabsi uma baahna siyaasadda iskaga hor yimaado wax colays siyaasadeedoo maanta qofna qof ku hayaa ma jirto waxaan u baahannahay jubbaland mid ah shalay jubbaland dib u heshisiin iyo wax ku dhisatay maantana tii baan diyaarunnahay ma jiro qof jubbaland oo maanta aan intaa in laygu qabno waxaan rabnaa dadku inay iscafiyaan waxaan rabnaa in laysdhex maro waxaan rabnaa in qof waliba xuquuqda muwaadin ee uu leeyahay inuu qaato haddii ilaahay idabkeeda leeyahay waxaan rabaa inaan u soo dhoweeyo oo aan bilowno gobolka gado caqabadihii jiray inay intaa ku ekaadaan waxaan rabnaa inaan ka bilowno kawnsiladii sidii qorshe u ahaa markii horeba ay garbaharri uga horeyn doonto haddii ilaa yidhaahdo in maamulkii la daadejin doono inayna u baahnaanaynin hebel baa lasoo magacaabay hebel baa lasoo magacaabay deegaan walba ay dadku iyagu soo dooran doonaan maamulkooda madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa soo dhoweeyey go-aankii madaxweynaha maraykanka ee ahaa in la kordhiyo ciidamada maraykanka ee soomaaliya si loola dagaalamo kooxda al-shabaab sida uu hadalka u dhigay waxaana madaxweynaha cusub ee soomaaliya uu sheegay in ay ka wada hadleen sidii howlgallo loo qaadi lahaa culayska soomaaliya jira dhowr sana afar sanoo lasoo dhaafay waxaa ciidamadu ay ku mashquulsanaayeen siyaasado iyo dana kale waxaan rabnaa in loo soo jeesto la dagaalanka shabaab waxaan uga faa'iidaysanaynaa weliba iyaga oo ay hadda dowladihii naga caawin jireen go-aano qaateen in arrintan la dagaalanka shabaab la xoogeeyo awood la awoodeeyo dagaalkaa lagu talagalo loo wada xayd inaan middaas soo dhoweyno waxaan u baahannahay inaan ku talagalno askariga annaga shaqo kala qabanayay maanta qoriga aan haynay si kale loo isticmaalayay in kulligii aan isugu geyno la dagaalanka shabaab xor ma nihin deegaanadeennadii baa la haystaa dadkaygii baa dhiban abaar hadday ku dhacday hadday fataxaad ku dhactona waxba uma qaban karayno aan culayska saaro waxaan u baahannahay hal qorshe dagaal oo soomaaliya oo la qaado hal mar oo aan ku talagalno inaan midkaas kaga jawaabno shabaabna aan deegaanada kaga xorayno biidn illaahi saddex bilood ma qaadanayso arrintaa hadday aynu samayno markaa madaxweyne xasan sheekh oo horeyna dagaalkaas qayb libaxla uga qaatay garanaya wuxuu ahaa maanta ninku cusub aan ahay waxaan aad ugu soo dhoweynaya waanan ka wada hadalay inay arrinta koow iyo laba iyo saddex u tahay in deegaanada la xoreeyo inkastoo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam uu sheegay in gobolkaasi arrimihiisa xal laga gaarayo ayaa haddana waxaa arrimahaasi si weyn uga soo horjeestay maamulka gobolka gado garabkii taageersanaa dowladdii hore ee madaxweyne farmaajo uu hogaaminayey maxamed cali xuseen diini guddoomiye ku-xigeenka ah amniga iyo siyaasadda ee gobolka gado oo v o a la hadlay ayaa sheegay in ay dhankoodu doonayaan jubbaland la wada leeyahay sida uu hadalka u dhigay
waa og tahay sidii markii ninka maamulka kismaayo hogaadiye axmed madoobe uu yiri saddex liban keensada aan qof kala soo baxa sidii aan waagiis kuga qaadicnay madaxweyneyaal badan u ordeen xukunkiisi loo diiday sagaal bilood ay jiitan ku jirtay waagaas haddee maamulka kismaayo iyo maamulka geda kala noqon oo jubbaland oo oo yinaad garowda meesha kama jiro marka marka waa hadalka soo yeeray maamulka kismaayo marka rabaa inaan ku sheego magar waa tahay halka idinku maxaad u aragtaan si labada dhinacba isugu soo dhowaadaan halku idinku maxaad u aragtaan halka waxaan u aragnaa jubbaland kismaayo ka dhisan iyo jubbaland inka ka dhisan dhexdeeda lama rabo waxaan rabaa jubbaland la wada leeyahay oo si saxa loo qaybsado oo loo dhiso inay imaato xalku taasuu ku jiraa jubbaland dadkeeda wada xambaarsan oo rasmi oo la isla wada dhistay taasaan u arkaa halka labadii sano ee lasoo dhaafay jubbaland iyo dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne farmaajo ayaa isku hayay cidda maamulaysa gobolkaasi oo ciidamo dowladda soomaaliya ka amar qaata ay geysay waxaana uu ka mid noqonayaa gobolkaasi marxaladaha adag ee hor yaalla madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud si xal waara looga gaaro arrimaha gobolkaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington haatana waa ruushka iyo ukrain warbixin ku saabsan guusha way adkaan doontaa dhiig badan ayaana ku quban doona dagaalka socda laakiin dhammaadka waxa uu noqon doonaa xal diblomaasiyadeed waxaa jira waxyaabo aan dhammaanayn iyadoo aan lees hor fadhiisan oo aan la wada hadlin sidaasna waxaa waraysi uu siiyey telefishka dowladda ukrein ku yidhi madaxweyne zelenski madaxweynaha ukrein ayaa sidoo kaleeta sheegay in dalkiisa uu isku dayo in uu ka soo kabto dhaawaca ka soo gaaray askartii isu dhiibta ruushka kadib toddobaadyo askartaasi ay hareereysnaayeen oo ruushka ay kula dagaalamayeen warshadda birta samaysa ee azovistal ee ku taalla magaalada dekadda leh ee koonfureed ee maripol zelenski waxauu yidhi qaramada midoobay hay-adda laanqeyrta cas iyo ruushka ayuu waajib ka saaran yahay badqabka maxaabiistaasi sidii marka ugu dambaysa laysku weydaarsan lahaa waxa uu sheegay in saraakiisha sirdoonka ukrein ay ka shaqaynayaan sidii ay wadaxaajood ay uga geli lahaayeen in maxaabiistaasi la weydaarsado kuwa ay ukrein ruushka ka qabsatay intii uu dagaalku socday ruushka ayaa duulaan ku qaaday ukrein bishii februari afar iyo labaatankeedii bilowgii sannadkan goor sii horraysay oo maanta ahna wasiirka difaaca ee ruushka zergey shugu ayaa u sheegay madaxweyne putin in warshadda birta ee dirirtu ay ka socotay iyo magaalada maripool ay labaduba si buuxda gacanta ugu galeen ruushka dhinaca ukrein ma aysan xaqiijin sheegashada ruushka magaaladan dekadda leh ayaa halka dagaalka ugu ba'anay oo labada dhinac uu ku dhex maray iyadoo ruushka ay duqayno ay ku hayeen muddo saddex bilooda oo xiriira inta badan magaalada ayaa dhulka lala simay in ka badan labaatan kun oo qof oo rayda ayaa laga baqayaa inay ku dhinteen halkaasi wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in in ka badan laba kun oo askartii ukrein ee ka dagaalamayay maribool ay isu dhiibeen ruushka dhinaca kale ruushka ayaa sii kordhiyey weerarka uu ku hayo dhinaca bari ee ukrein iyagoo duqayno ba'anna ku haya magaalooyin ku yaala gobollada doneski iyo lohanesk waxaad dhegeysteen wararkii ugu dambeeyey ee rushia iyo ukrein haatan waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinayaa cabdiqaadir samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab aan ku bilownee soomaaliya ayaa toddobaadka yeelatay madaxweyne cusub iyadoo dib loo soo doortay xasan sheekh maxamuud oo dalka hogaamin doona afarta sano ee soo socota kadib markii uu ka adkaaday musharaxiin sodomeeye ah oo uu ku jiray madaxweynihii ka horreeyey maxamed cabdulaahi farmaajo doorasho qaadatay in ka badan toban saac oo ka dhacday teenada afisyonia ee magaalada muqdisho ayaa xasan sheekh maxamuud uu wareegii saddexaad ee kama dambaysta ku garaacay maxamed cabdulaahi farmaajo gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa ku dhawaaqay natiijada guusha doorashada ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud
waxaa odaynayay laba boqol labaatan iyo todoba xildhibaan saddex boqol labaatan iyo toddoba xildhibaan ayaa odaynaysay markii hadda ugu dambaysay laba xildhibaan oo xanuunsatay ay la fasaxay musharax maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu helay boqol iyo toban cod ayuu helay musharax xasan sheekh maxamuud laba boqol toban iyo afar cod ayuu helay saddex cod waa hallaaceen odayntii loo fadhiyey madaxweynaha mada- madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaa ku guulaystay mudane ma- ma- mudane xasan maxamud xasan sheekh maxamuud ayaa ku guulaystay waa madaxweynaha sharigaas hadda laga bilaabo
xasan sheekh maxamuud ayaa horey madaxweyne uga soo noqday soomaaliya laba kun iyo labaiyo tobankii ilaa laba kun toddobiiyo tobankii markaas oo madaxweyne maxamed farmaajo uu kaga adkaaday doorasho dhacday sideedii februaayo ee laba kun toddobiiyo tobankii doorashadii ka dhacday teenada afsyoni shan iyo tobankii mey ee laba kun labaiyo labaatanka ayaa waxaa ku tartamay afar iyo soddon musharax oo ka mid a sagaal iyo soddon musharax oo markii hore isu diiwaangeliyey inay tartanka galaan doorashada oo dib u dhacday muddo ka badan sanad sababa la xiriira khilaafaad siyaasadeed ay qasab ahayd in la qabto bishan si ay u sii socoto lacag dhan afar boqoloo milyan oo dollar oo sanduuqa lacagta adduunka ee i m f uu siiyo soomaaliya madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo oo hadlay doorashada kadib ayaa aqbalay natiijada isagoo u hambalyeeyey soona dhoweeyey madaxweynaha cusub ee hogaaminaya soomaaliya sannadaha soo socda
xildhibaanada sharafa leh ee labada aqal kuway doortay kuwa codkii siiyey iyo kuwaani siinba waad mahadsantihin walaalayaal waxaan halkan ku soo gabagaboobay doorashadii soo socotay muddo caawa waxaan rabaa halkan inaan ku soo dhoweeyo walaalkay walaalkay madaxweynaha cusub xasan sheekh oo aan leeyahay hambalyo ilaahayna waxaan uga baryaynaa in hawshaan dhibka badan uu ilaahay u sahlo hawl aad iyo aad u adag weeye wax sahlan ma aha kulligeen aan ilaahay u barinno inuu hawshaan u fuudeeyo annagana waxaan u muujinaynaa kulligeenba solidarity wada shaqayn soo dhoweyn madaxweyne soo dhowow ilaahay hawshaan dhibka badan allah kuu sahlo mahadsaned
xasan sheekh maxamuud oo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee laba jeer laga doorto soomaaliya oo hadalka qaatay ayaa ku baaqay cafis guud isagoo sheegay inaysan jiri doonin aargudasho siyaasadeed waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intii sabab u noqotay in maanta meeshaan la soo gaaro madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan uu i garab taagan yahay sidii aan marar badanoo hore ku celiyey dalkeennu wuxuu u baahan yahay inaan hore u soconno inaan dib u noqonno uma baahna gocasho uma baahna tabyo uma baahna waxaan u baahannahay wixii jira ee tabasho ah musawe kasta ha la ekaadeene inaan daaweyno sidii aan maalmo dhoweeto markii aan iclaaminayay murashaxnimadeyda habeen dhowed aan ka dhawaajiyey iska aarsi ma jiro isdabagal maxaanku idhaahdaa ku salaysan siyaasad ma jiriyo dalkaani qawaaniin ku filan uu leeyahay haddii wax isbedela iyo wax lagu kala duwan yahay ay yimaadaan qawaaniinta ayaan la tiigsan doonnaa ilaahay idankiis ee qof walba sida la quman ma yeelin dadka soomaaliyeed dhibaatooyinkii muddada dheer soo gaaray ee ilaa iyo maanta la joogo wixii ka horreeyey o dhan waxaan leeyahay walaalayaal xanuunka murugada xusuusta leh lama iloobi karo laakiin waa la cafin karaa ee aan iscafinno qalbigeenna aan hagaajinno aan ka fikirno berri yaanan ku mashquulin shalay iyo wixii soo dhacay haddii aan la yidhaaha waxaan ka shaqayn doonnaa birri qurxoon mustaqbal qurxoon dal iyo dad qiimo iyo sharaf ku leh adduunka waxaan dhaqan gelin doonaa halhayskaygii ahaay soomaali heshiis ah dunidana heshiis la'a haddii aan la yidhaaha aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa baarlamaanka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa walaalkay i garab taagan maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah madaxweynihii iga horreeyey aan xilka halkan kula wareegay kula wareejiyey inuu maanta igu wareejiyana sharafe anigana ii tahay asna waa u tahay dabcan
madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa geesta kale ka hadlay howlaha uu mudnaanta siinayo boqolka maalmood ee ugu horreeya ee xilkiisa cusub madaxweynaha oo waraysi gaara siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay inuu dhaqan gelinayo tallaabooyin dhinaca amniga ah xasiloonni siyaasadeed iyo dib usoo kabidda dhaqaalaha isagoo sheegay in la ansixin doono sharciyada muhiimka u ah fulinta howlahaasi madaxweynaha ayaa magaalada muqdisho ugu waramay wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan boqolka maalmood oo ugu horeyso dalka waxaan rabnaa inaan ka dhaqangelino waxa aan damacsannahay ee security-ga iyo political stability-ga iyo iyo economic recovery-ga legal framework-goodiyaa horta ugu weyn inaan salka u dhigno boqolka maalmood ugu horeyso dhowr sharci oo dalkan muhiim u ah ayaan baasgarayn doonaa waxaan aada xoog u saari doonaa inaan soo gabagabayno arrintii arrintii deen cafinta ama meel gabagaba ugu yaraan aan soo gaarsiino waxaan rabnaa boqolka maalmood gudahooda inaan reform ku samayno hay-adaha amniga sharciyadoodii oo aada u gaboobay meelaha qaarkood aan sharci lahayn iyo structurekooda inaan reform garayno oo la federalize gareeyo lagu abalaay gareeyo nidaamka federaalka hay-adaheenna inta badan weli waxay u dhisayeen qaabkii dowladda dhexe ay wax walba ay ahayd na waxaan rabnaa inaan heshiis guud oo dowladda iyo dowlad goboleedyada dhex mara oo lagu federaaleynayo arrimaha muhiimka ah
ugu dambeyntiina somalilan ayaa toddobaadkan laga xusay koob iyo soddon guuradii kasoo wareegtay markii somalilan ay ku dhawaaqday gooni isutaagga iyadoo magaalooyin badan oo somalilan ah ay ka dhaceen dabaaldegyo ay kumanaan dad ah ka qayb galeen somalilan ma helin aqoonsi caalami ah muddadaasi hase yeeshee madaxda somalilan waxay ku adkaysteen inaan laga laaban doonin go-aankaasi madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlay munaasabadda ayaa fariin u diray madaxda soomaaliya isagoo sheegay inaysan wax garowshiyo ah ka helin soomaaliya koob iyo soddonkii sano ee lasoo dhaafay koob iyo soddon sannadood oo aynu kala maqnayn walaaladeen kamaynaan helin wax garowshiya kamaynaan helin garqaadasho waxay isku raacsayin dhammaantood inaanu nahay gobol ka mid ah oo aan naga aan oran karin xor baan aan sheeg karin kii horeeyey ee madaxda loo doortay cabdal loo doortay hadda kasoo qaado ilaa kaa shalay la doortay talada waa kasbi waaya hal qodob baan u sheegayaa walaaladeed ninkii la odhan jiray wiil waa waxaa laga hayaa wada wadayo ragga walaal wax kudhaama waaye haddaanu soomaaliland nahay haddaan ka mid ahay odayaasha soomaaliland maanta ugu da-aweyn annagu halkaasaanu taaganahay walaalayaalow wadnay oo wadnayo walaala wax dhaamo gara weeye inaad dala garataan baanu jecelahay oo aydaan isdirsiin soomaaliya farintaan u diraya waa taa madaxweynaha shalay doorashadooda nabadda ku dhacday iyo labada madaxweyne gacanta isu dhiibay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa in ilaaha idiin barkeeyo sidaa kuwa dana khilaaska idinka jabiyana waa idinka ducaynaynaa innagu inaynu kala nabad galooda isu ducayn oon wanaagsan ahaadaan isu doonaynaa kii hore iyo kii dambe
dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahadsanidkaas wuxuu ahaa cabdiqaadir maxamed mursal oo soo jeedinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka haatanna ku soo dhowaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim aadan kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caasha noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan ibraahim waxa uu naga soo gaaray aabe cabdicasiis maxamed cali hooyo faadimo xuseen saalim hooyo caasho xuseen saalim hooyo sahro xuseen saalim iyo hooyo saciido xuseen saalim cabdisaalax xuseen saalim iyo adeer xuseen cilmi cali oto dheere iyo xaaskiisa qamar aadan diini oto adigii xaaskaba waa idin salaamaya sidoo kale dhambaalka waxaa ku jira adeer cabdulqaadir maxamed cali buji iyo eedo faadimo maxamed cali shamse cabdicasiis maxamed cali iyo liibaan cabdulqaadir maxamed cali waa dhammaan ilmo cabdulqaadir maxamed cali maxamedaa ku jira axmedaa ku jira xuseen naciima dhammaantood waa ilmo cabdicasiis maxamed cali eedo johra saalax caqiil iyo eedo khadiijo saalax caqiil iyo aabe maxamed saalax caqiil iyo adeer caqiil saalax caqiil iyo adeer axmed saalax caqiil iyo shaqaalaha xafiiska d h l ee muqdisho baa la yidhi dhammaantood waxaa iyagoo isku duubanaya hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska yaxye cabdulcasiis maxamed cali iyo aroosada faadumo maxamed saalax caqiil oo khamiistii bisha ay ahayd laba iyo tobanka mey sanadka laba kun laba iyo labaatan meherkooda uu ka dhacay hoteelka samira kofe ee magaalada muqdisho v o a soomaali baa layiri fadlan ducada adinka leh waaye waa taa ibraahim oo ducadan dhegeystayaashay xaggeena usoo celceliyaan hadda ka horna waa idhi malaha ducadeenna wax lagu arkay waa tahay meherkaasi ka dhacay magaalada muqdisho waxaan ku duceynayaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee uu kusii xigo ubadka loo aayo ee ay kusii xigaan intaan ku joojiya waa tahay meherkii loo aayo ayaan leenahay ee uu guurka khayrka leh ku xigo dhammaadkan caasho waxa uu noogu yimid axmed maxamed xirsi axmed firdhiye iyo xaaskiisa zahro axmed sheekh iyo carruurtooda faadumo axmed sheekh iyo wiilkeeda saciid tahliil iyo carruurtiisa iyo cabdikariim axmed sheekh iyo xaaskiisa muno iyo canab axmed sheekh iyo saygeeda cabdi maxamed dirshe cabdiyare iyo maxamed diiriye faarax iyo xaaskiisa safiyo fedrikson iyo gabadhooda sumaya cabduqaadir axmed sheekh iyo xaaskiisa nasteexo sheekh muuse iyo carruurtooda bashiir axmed sheekh iyo carruurtiisa keef axmed sheekh iyo saygeeda saadiq faarax ducaale iyo carruurtooda faadumo cabdi saciid iyo qoyskeeda aamine axmed fidhiye iyo dhammaan qoyska reer axmed sheekh maxamed iyo carruurtooda iyo reer cabdi saciid sheekh cali iyo carruurtooda waxaana ay kala joogaan dadkaasi maraykanka u k canada sweden turkiga kenya uganda soomaaliya iyo meelo kale oo dunida waxayna taaniyad gaarsiinayaan ridwaan maxamed sheekh muumin iyo maryan cabdi saciid sheekh cali oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaanay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad keyr qabana uu eebo kala siiyey aamin ayaan leenahay heesta ugu horreysaan idiin soo qabanayno waa jacayl ma hilmaami karo waxaa wada qaadaya cabdiqaadir jubba iyo khadra daahir
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa haddii arrinigu absaday xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu absaday xaggeen talo kaga hagaaga
hadal waalid ma diri karo habaar adag buu dhala hadal waalid ma diiri karo habaar adag buu dhalaa hadal waalid ma diiri karo habaar adag buu dhalaa haydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayahaddii arrinigu absaday xaggeen talo kaga hagay haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga
ta jacaylkayo haddaan hawldeerislanahay ayraarta jacaylka iyo haddaan hawldeerislanahay aasaynaan heli karayn waxay ku hagaagilayayraarta jacaylkayo haddaan hawldeerislanahay hayraarta jacaylka iyo haddaan hawldeerislanahay aasaynaan heli karayn waxay ku hagaagilay haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaageen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaageen talo kaga hagaaga
hamada beenay tidhi abbahu waxba mahad rabeen hamadan beenay tidhi abbahu waxba mahad rabeen haddii xaalkii akaday maxay hibashadu tartahamadan beenay tidhi abbahu waxba mahad rabeen hamadan beenay tidhi abbahu waxba mahad rabeen haddii xaalkii akaday maxay hibashadu tarta
waa tahay jacayl ma halmaami karo cabdulqaadir jubba iyo khatar daahir codadkooda intaas haddaan uga gudubno mar kale ayaan dhambaalladii dhinacooda u leexanaynaa waa tahaniyad meher baa la yidhi oo farxad leh waxaana dadka daraya ay kala yihiin jaamac maxamed xirsi iyo naasir cabdi xaaji nuur abti hawd buu ku magac dheeryahay iyo cabdiqani cabdulaahi cumar xayd iyo siciid maxamed gamaadiid ramadaan qorane xuseen boor baa la yidhi iyo saxafi maxamed axmed jookar saxafi yuusuf axmed xodey maxamed sayid suudi iyo cabdifataax maxamed jaamac iyo cabdiraxmaan cabdulaahi baaruud xamse xaaji karaama iyo dhammaan barbaarta degmada gaashaama baa la yidhi oo iyagoo isku duuban waxay tahaniyad mehera oo farxadna ay ku dheehan tahay gaarsiinayaan hoodo maxamed nuur oo loo yaqaano hoodo garays iyo maxamed cabdulaahi sheekh maxamed oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa labaiyo tobankii bishan may ee sanadka laba kun labaiyo labaatan waxaan leenahaba yidhaahdeen caashaqa ku doogsada muxibadana ku diirsada isna daadahaysto noqda ul iyo diirkeed waa tahay ducada idinkaa dhameeyey intaasaan anaguna ugu ducaynaynaa waxaa noo baaqayaa garaad axmed belel maxamed iyo xaaskiisa marwo siciid warsame iyo caruurtooda iyo maamo dahabo belel iyo caruurteeda iyo salaad moxamed axmed salaad baadi faysal cabdulaahi maxamed dahabo belel iyo caruurteeda iyo salaad moxamed axmed faysal cabdulaahi qoob iyo cabdiraxmaan keynaan moxamed xaashin cabdulaahi iimaan iyo axmed cabdiraxmaan qorane cali geed dhaqane aamino xuseen iyo caruurteeda iyo cabdirasaaq maxamed oo loo yaqaano gees dheere iyo caruurtiisa waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan nimco cabdi kediye iyo mustaf cabdulaahi belel oo meherkoodu uu ka dhacay dalkaasi kenya ducaduna waa xaggiina ay leeyihiin waxaan leenahay meherkaasi allah ka dhigo kii horseeda guur kheyr qaba heesta kale aan dhegeystayaashan u soo qabanana caasho waa hees qaraami ah khadiijo cabdulaahi dalays codkeedii
Maha la hamsa doy.
dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka tahaniyadaha iyo aroosyada baa layidhi waa tahay aroos wacan baa layidhi waxaana diraya dhambaalkan garaad axmed bedel maxamed iyo xaaskiisa siciido warsame iyo caruurtooda dahab bedel iyo caruurteeda faysal cabdulaahi xoob xaaskiisa iyo caruurtooda cabdiraxmaan kaynaan maxamed xaashim cabdulaahi iimaan iyo axmed cabdiraxmaan qorane iyo cali geedi dhaqane iyo aamine xuseen iyo caruurteeda cabdirasaaq maxamed xaaskiisii iyo caruurtooda dhammaan asxaabtani baa layidhi waxaa iyagoo meel kala duwan jooga ay tahaniyad aroos oo farxad la u dirayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqoradda baa layidhi waa tahay waa naciimo cabdi kadiye iyo mustafa cabdulaahi bedel oo meherkooda iyo arooskooda oo wada socda uu ka dhacay dalka kenya taariikhdu markay ahayd sideedii bishan aan ku jirnay meeye sanadka laba kun laba iyo labaatan ducada waa dhankiina arooskaasi allaha ka dhigaan leenahay ibraahinow midkii loo aayo waa meherkaasi iyo arooska wada socda midkii loo aayo ubad kheyr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkan waxau noogu yimid hooyo kaaho cabdi birkaan iyo xuseen cabdirasaaq sheekh iyo shukri cabdirasaaq sheekh nuux cabdirasaaq sheekh ibraahim cabdirasaaq sheekh maxamed cabdirasaaq sheekh iyo cabdulaahi cabdirasaaq sheekh cabdiraxiin cabdirasaaq sheekh faadimo cabdirasaaq sheekh iyo felis cabdirasaaq sheekh canab cabdirasaaq sheekh iyo zahre cabdirasaaq sheekh iyo kowsar cabdirasaaq sheekh tasmiin cabdirasaaq sheekh waxaana ay dhammaantood hambali gaarsiinayaan aabe cabdirasaaq sheekh xuseen iyo eedo xabiibo aadan geedi oo wiil ugu dhashay degmada xagar wiilkaasina waxaa loo bixiyey nasrudiin cabdirasaaq sheekh waxayna leeyihiin soo barbaar aamin ayaana nagula leenahay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan heesta falejo waxaa qaadaya cabdi maaxi muuye fariisane diyaarigii hablo anba fadhiistiye fijirkii foolka awaaye fiicane anoo kaata fikira fiyaroo maxuuf lee ku maraa fareejaan la baxaa filadii maniinimaad waa kuu fooriyaa fariisane foolka awaaye fiicane anoo kaasa fikiraa fiyaroo maxuuf lee ku maraa fareejaan la baxaa filadii maniinimaad waa kuu foorihaa anafaka taxdee kamaa fatuura fee barakaaba fiyadee faraskaynafay bulaaleen nafciisa fuulimaaye anafakataxdee kamaa fatuura fee barakaaba fiyadhee faraskaynafay bulaaleen nafciisa fuulimaaye faafaakeeseheena isdafiifiidseheena xadaa abuuraheena waa isfiifiidseheena maraxley faceentaroo waa ku faaysahaaye faakeeseheena isdafiifiidseheena farxadaa abuuraheena waa isfiifiidseheena maraxley faceentaroo waa ku faaysahaaye yadhee faraskaay nafay bulaalee nafciisa fuuli maaye anafagataxdee kamaa fatuura feebarakaaba fiyadhee faraskaay nafay bulaalee nafciisa fuuli maaye faafaakeysaheena isla fiifiidsaheena farxadaa abuuraheena waa isfiifiidsaheena maraxley faceentaroon waa ku faarsahaaye waa faafaakeesaheena isla fiifiidsaheena farxadaa abuuraheena dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray cabdi siciid sheekh cali iyo caruurtiisa axmed maxamed xirsi axmed firiyo ku magac dheeryahay iyo xaaskiisa sahre axmed sheekh iyo caruurtooda faadime axmed sheekh iyo wiilkeeda siciid tahliil iyo caruurtiisa la yiri iyo cabdikariim axmed sheekh iyo xaaskiisa muno canab axmed sheekh iyo caruurteeda cabdi maxamed diirshe cabdiyare iyo maxamed diiriye faarax iyo xaaskiisa iyo safiyo waa la yiri iyo gabadhooda baa la yiri sumaya iyo cabdulqaadir axmed sheekh iyo xaaskiisa nasteexo sheekh muuse iyo caruurtooda bashiir axmed sheekh iyo caruurtiisa kayf axmed sheekh iyo sheygeeda iyo saadaq faarax ducaale iyo caruurtooda iyo ugu dambeyntii baa la yiri faadimo cabdi siciid iyo qoyskeeda iyo aamine axmed firdhiye iyo dhammaan qoyska reer axmed sheekh maxamed iyo caruurtooda iyo reer cabdi siciid sheekh cali iyo caruurtooda dhammaan dadkaas oo kale jooga maraykanka britain canada sweden turkiga kenya uganda soomaaliya iyo meelo kale waxay taaniyad aroos gaarsiinayaan ridwaan maxamed sheekh muumin iyo maryan cabdulcasiis sheekh cali oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada istanbul ee dalka turkiga sideeddii bishan aan ku jirnay mey sanadka laba kun laba iyo labaatanka waxaan leenahay bay yidhahdeen noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana rabbi uu ugu deeqo annaguna waxaanu leenahay aamiin dabaalka naacaasho waxa uu naga soo gaaray aabe cabdirasaaq sheekh ismaaciil iyo hooyo xaliimo shariif xuseen shariif axmed iyo hooyo siciido qabiil iyo raxmo cabdirasaaq sheekh ismaaciil iyo raxiimo cabdirasaaq sheekh ismaaciil aanisa cabdirasaaq sheekh ismaaciil iyo maxamuud cabdirasaaq sheekh ismaaciil iyo rabiic cabdirasaaq sheekh ismaaciil abwaan liibaan axmed khayr iyo abwaan cabdiraxmaan abshir maxamuud iyo waxay yidhahdeen cabdisalaan kajooje maxamed kajooje cabdulaahi sheekh xuseen maxamed maxamed bashiir iyo injineer maxamed cusmaan sheekh ibraahim injineer anas xasan saalim iyo ustaad cabdinaasir maxamuud cilmi iyo ustaad cabdulaahi shucayb bashaash iyo ustaad maxamed mahad iyo ugu dambaysta ustaad cabdikariim xasan cumar waxaana ay si wadajira tahniyad u gaarsiinayaan maxamed cabdirasaaq sheekh ismaaciil iyo sacadiyo cabdiweli xasan oo arooskoodu uu ka dhacay goldugub waxaana ay leeyihiin isku waara ee banaheyda kala siiyo ubad khayr qaba aamin ayaan leenahay filsankiyo quruxda oosloo kibeeyo
markana waa heestii foos waxaa qaadaya fanaanka cabdinuur daljir
aguu kardaashi farxad aguu aguu kardaashi filsankiyo quruxda foslo fosloo kibeeyo
heestaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo ay idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii allaydma waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
fadulkama carooto fudayduma umay dhalan fadulkama carooto fudaydumar uma dhalan
idaacaddan galabtaiyo wararka v o na dhegeystayaal waa naga intaastaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
dhayigimar firsha ku fogaada eegmada dhayigimar jedka fayskiyo fanax yari afkala qaad saqdaaradka fuushan fanka tooba kuma larag ida kula factiriya fanka tooba kuma jedka fayskiyo fanax yari afkala qaad saqdaaradka fuushan fanka tooba kuma larag ida kula factiriya fanka tooba kuma larag